barnaamijka ula soo xiriira wadaha walaala biiraan ayaa ka jira wadanka biiraanba wadanka jira abaar baana ka jira marka saasa usoo waa idaacadda oo masoora dowladda biyahay beerta dhowr boqol oo doolar biyihina waa muddada habeen adeer gureen marka walaal saasa laga soo wacay oo cidaada jira uga warbixis wixii jira xaalada wadanka jira waaya marka deegaanka aad naga soo wacay sidoo biyola-aanta ka jirto waa halkee deegaanka laga soo waayo waa ilaa abaara iyo inta ku xeedaaman oo shey anag shey baa weliba ka nimi aniga dhulka ma kala aqaanin marka dhinacaasha laga aadan adigu banaacadka waxay dhinacaas taa weeye oo xaqalka kalabaya midku dhahay marka wadanku barkadihii waa iska abaar weeye oo biyo fiican madaxweynena waa la biilaayo oo xogaa
waayahay ma waayahay waxaa sheegtay inay biyo la-aan ka jirto marka hore biyaha ka ka heli jirteen oo idinka imaan jira marka ugu horeysay marka hore biyaha barkadaha ka dhaasan jiray walaal barkadaha iyo laga dhaasan jiray oo loo qaadan jiray marka annaga dabaar midda u jirnaa dadka xeebaan xeebaan ku dhow baan nahay barkadana waa qalleen dowladana dawladan waa la dawaa jiray marka walaalle xaaladda saasa darteed saasa u soo wacay xaaladuna sidaas weeye haddana waxa marka waxaan ugu baaqaya madaxeeda u qaadata madaxeeda u qaadata biyo la-aanta ilaahay baa abaatan ka saarta dowladdan marka alhamdulillah waxaan ugu baaqaya madaxweyne ugu horeysay abdulahi bani wasiirada iyo baarlamaanka inay waxay ku dari karaan ama waxay bixin karaan dadka taageero sii karaan taageera marka ilaahi subxaana watacaala waxaan ka barnaa xaqan kheyr qabta waa ina ka saari karna bilcooda wuxuu bixiya wayna kama saari karaan marka saasaan baan ugu baaqaya waayo haddeer xakeemaad biyaha markaa ka heshaan oo aad ka doonataan
haddeer waxaana kasoo daraa mubaali awal kabeyriyana oo kasoo qaadi jiray jalam iyo adubasaleeriya wixii waa aqlaleen hadda waxaan oo kasoo qaada biyaha waa ka baable ilamaa gorowow macnaha doodoyda biyaha kasoo qaada laba boqol iyo konton bay ku keentaa doolar foostadii
wadaa mudan walaal waayahay wax saameyna ma jirtaa oo aan ka ahayn intaasi oo abaarta idinku yeelatay dadka iyo dunyada wax kaloo aa wax kaloo abaarta ahayn horta abaartaasa wadanka jira hadda wax kaloo abaarta ahayn xoolahana hadda dadka xanuun baa ku jira hadda dadka maarag usasooda waxaa hansan yihiin waxaan xanuun la muuqdo malaria hadda qofka inta ku dhaga qofka usan usan qofkuba kacayn oo dabarka ka maqantay baa jirta marka duunyada hadda waxaa ku jira dadkaan xanuun ku jira oo xanuunka nolosha waxaa keenaysa xooliyo nafaqaysa iyo dadkii oo cunno xoolaaba fiican xooliyo nolosha fiican xooliyo hilib fiican mara marka walaalle saasaa ka dhacday wadanka saasaana idiin soo xiriiray waa mahadsantidaadooda waayahay marka haddeer intee qoys baad ku degan tihiin deegaankaas aad igala soo hadlayso
deegaanka horta qayb waxaa ku deganaa shan iyo toban qoys meelna waxaa degan dad waxaa lagu sheegay lagu sooneeyo qoys dhinacaasna waxaa degan ilaa labaatan qoys adigu waa dad konton qoys ku dhow weeye xeedaanka macnaha wadankuna xogaa wuxuu fogfogye qayba ka ahadan adigu waa dad qiyaasaan konton wax dheer weeye qoys baa degan meesha marka waa dareemi kartaa da wadanka jiilaalka iyo ka jira xoolo cunol waxa lasoo iibshaa waxaan ahayn sarkiisha galleyda wuxuu marayaa lix boqol oo kun lacag labaatan doolar wax yar dhiman marka xaaladda walaalda saasaa ku jirta saasaana idin soo wacay xaawo saasaa marka walaal warbixinta waa nooca waayahay marka yaad baaq u dirsanaysaa haddeer baaq waxaa u diraya hay-adaha caalamiga iyo oo waxbixiye ilaahay baa subxana watacaala waa waxbixiye iyo dowladda puntland ugu horeeya si cabdullahi dani iyo dowladda wasiirada iyo baraha baarlamaanka iyo hay-adaha